halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika dhinaca taleefanada iyo dalalka qaarkood iyo weliba barteena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti toddobaiylabaatanka bisha sebteembar labada kun afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadaheynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu jiro kala duwanaansho dhinaca afkaarta ah oo ka dhexaysa isaga iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed
ma u arka aniga wax caqabada oo weyn oo cabsi oo walwal ah inay jiraan waan kala duwannahay ama annagoo kala duwanaan wada soconaynaa wada shaqaynaynaa ama kala duwanaanshahaasi waxaan ku dhammaystiraynaa dhaqanka soomaaliga ee suuban iyo xeerarka dalkeennu maanta uu leeyahay intii ee suurtagala inaan isticmaalno
waxaa kaloona idiin haynaa madaxweynaha iiraan oo sheegay in weerarro cirka ah oo keliya aan looga adkaan karin kooxda daacish maraykanka oo cambaareeyey khudbaddii madaxweynaha falastiiniyiintu uu shalay ka jeediyey qaramada midoobay oo israa'iil ku sheegay inay qase ka geysteen xasuuq barnaamijkii hambalyada iyo heesahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
dowladda soomaaliya ayaa lacag gaaraysa laba milyuun oo dollar duldhigtay hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab axmed cumar abu cubeyda cabdiraxmaan maxamuud tuuryare madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa v o e da u sheegay in hay-addu ay hal milyuun oo dollar siinayso qofkii ama kooxdii keenta xog sirdoon oo lagu qaarijinayo hogaamiyaha cusub ee al-shabaab tuuryare wuxuu sheegay in sidoo kale ay ballan qaadayaan inay laba milyuun oo dollar siinayaan qofkii soo sheega xog sababi karta in lasoo qabto hogaamiyaha al-shabaab si cadaaladda loo horkeeno hogaamiyaha cusub ee al-shabaab axmed cumar abuu cubeyda ayaa xilkaasi qabtay kadib markii horaantii bishan weerar cirka ah lagu dilay hogaamiyihii hore ee ururkaasi axmed cabdigodane
duqayn cirka ah oo ay fuliyeen maraykanku ama isbahaysiga uu maraykanku horkacayo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxda daacish maanta oo sabtiya bartilmaameedyo ay ku leeyihiin gudaha dalka siiriya kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada london ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada isbahaysigu ay duqayn xooggan u geysteen saldhigga ugu weyn daacish ee siiriya oo ku yaala gobolka alebo meel ku dhow jaamacadda al-itixaad kooxdan ayaa sheegtay in qaraxyo waaweyn oo ilaa iyo koob iyo soddon qaraxa laga maqlayay deegaanka raqa oo u dhow dhul ay ku xooggan yihiin taageerayaasha maleeshiyada daacish khasaare nafeed oo ay duqayntani geysatay ayaa lasoo warinaya kooxda arrimaha siiriya isha ku haysa ayaa sidoo kale sheegaysa in duqayn kale oo cirka ay ka dhaceen goobo ku yaala bariga magaalada saxaraha ku taalla ee balmayra gobolka xomis maantoo sabtiya maxkamad ku taalla dalka masar ayaa dib u dhigtay ilaa iyo bisha nofembar xukunka maxkamadeynta madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak oo loo haystay inuu ku lug lahaa dilkii loo geystay dad mudaaharaadayay sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobanka kacdoonkii isaga lagu eriyey qaadiga oo hadlayay wax yar ka hor intii aanu dib loo dhigin dacwadda sabtiga maanta ah ayaa ka sheegay maxkamad si weyn loo buuxay oo uu goobjoogna ka ahaa madaxweynihii la eriyey iyo isaga in markaasi dacwad oogayaashuba aysan weli soo dhammaystirin dib u eegista dhammaanba caddeymaha dacwaddiisa oo ka kooban boqol iyo lixdan kun oo bog dacwaddan ayaa dib loo dhigay dhowr jeer oo hore mubaarak wasiirkiisii arrimaha gudaha iyo lix sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa loo haystaa inay amreen dilka boqolaal qof oo reer masara madaxweynihii hore ayaa lagu xukumay xabsidaa'in sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobanka doorkii uu ku lahaa eedaasi balse sanad kadib ayaa la sii daayay waxaana uu ku jira xabsi guri cisbitaal ay leeyihiin milatarigu
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku baaqay in la sameeyo diyaargarow dheeri ah oo lagula tacaalayo cudurka halista badan ee eeboolaha oo weli si argagax leh ugu sii fidaya dalalka galbeedka qaaradda afrika madaxweynaha oo ka hadlayay jimcihii shalay magaaladan washington lala hadlayay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga oo ka kala socday afartan dal iyo hay-ado kale ayaa wuxuu sharxay in la sameeyo ka hortegis feejignaan iyo jawaab wada socda sidoo kale jimcihii shalayna hay-adda w h o ayaa waxay daabacday macluumaad hor leh oo muujinaya tirada dhimashada galbeedka afrika ee eboolahan uu sababay oo haatan gaaraysa saddex kun oo qof waxay sheegtay in tirada dhimashadu ay ku jirto boqol iyo konton qof oo hor leh oo dhintay oo kuna dhintay dalka liberia labadii maalmood ee lasoo dhaafay booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa xiro tiro badan oo arday mudaaharaadayay kuwaasi oo ku sugnaa xarumaha dowladda booliiska ayay isku dhaceen marar badan xalay boqolaal qof oo mudaaharaadayay kuwaasoo si xooga ku dhaafay albaabo ammaankooda aada loo odkeeyay si ay u galaan afaafka hore ee barxad weyn oo ay ku yaaleen dhismayaasha dowladda booliiska ayaa isticmaalay bisbaaska dadka indhaha looga buufiyo sabtiga maanta si ay u kala eriyaan mudaaharaadayaasha kuwii diiday inay goobta ka tagaan ayay xoog ku jiideen boolisku booliiska ayaa sheegay in dhowr qof ay soo gaareen dhaawacyo yaryar
halkaad warkaasi kala socotaanina waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu jiro kala duwanaansho dhinaca afkaarta ah oo kala dhexaysa isaga iyo ra-iisul wasaaraha cabdi weli sheekh axmed madaxweynuhu sido wuxuu hoosta ka xariiqay in kala duwanaanshahan uusan burburin doonin hanaanka dowladnimo ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo v o a waraysi siiyey ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha dowladdiisa ee ku waadan doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka waryaheena daawuda weys ayaa madaxweynaha ku waraystay magaalada new york wuxuuna weydiiyey in dowladiisa wakhtiga ay dowladiisu haysato wuxuuna weydiiyey in dowladdiisa wakhtiga ay haysato uu ku filan yahay oo lagu fulinayo dhammaan howlaha dhiman ka hor doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka qorshahaasi sanadkii hore aan dejinnay in laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya in ay doorashooyin ka dhacaan markaan dejinaynayna maanka waan ku haynay in caqabado badan iyo culaysyo badan iyo mashaakilaad inay jiraan laakiin waxaan aaminsannahay waxaasoo dhan waa laga wada hor imaan waa laga gudbi karaa waa caqabado laga gudbi karo dadaalkaasna waan ku jirnaa aragtidaasi saddex qaybood ay ka koobantay oo ah dibuqaabeynta constitution oo muxuu ahay final oo referendum loo qaado iyo arinta federalismka iyo xuduudeynta maamulka dalka iyo oo qeyb kale ahayd iyo qeybta doorashooyinka saddexdaba constitutionkii iyo commissionkiisii wixiise waa socdaan shaqadooda waa socotaa labada qeyb oo kale commissionskii loo sameynayay baarlamaanka ay hor yaalaan sharciyadoodii inta kaleoo ka dhimanna waa wacyigelinta dadka iyo dhaqaaqa dowladdu ay u diyaargaroobayso waanan u diyaargaroonay waa wadnaa dalka ilaahay idankiisa ay muxuu ahaay wuu wada xoroobayaa inta badan hadda wuu soo xoroobaya inta dhimanna muddada oo lagu jiro diyaargarowgaasi ee noo hartay wuu xoroobaya marka aad iyo aad ayaan ugu kalsoonnahay in maxaanku yidhaahday doorashooyin ay ka dhici karaan soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka waa mustaqbal mustaqbalkuna dee ilaahay unbaa garanaya laakiin annaga waxaan qorshaynayna oo aan ku dadaalayna waa arrintaas dowladda soomaaliyana level kasta hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay xukuumaddeeda iyo hadday tahay madaxdeeda kale intaba arrintaasi waa naga go-an tahay wixii muxuu ahaa juhdi u baahan tahayna waa gelinaynaa waana la gaarayaa ilaahay idankiisa
caqabad kale oo dadka ay hadal hayaan waxa weeyaan in hay-adaha amaba dawliga ee soomaaliya qaarkood aanu xiriir fiican ka dhexayn qaar waxa ay xataa qorayaan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada shaqayntooda aanay wanaagsanayn arrimahaasi maxaad ka oran lahayd wal arrimahaas horta waxaa keenaya dee duruufihii dalkeena uu soo maray maxaanku yidhaahday dhowr iyo labaatanka sano kala aaminbaxa isxamashada faro isku fiiqfiiqa dhaqan soo jiray oo ahaa kii un bayna qaab ka tahan qabaa xukuumadda dhexdeeda iyo dowladnimada dhexdeeda in dadku ay askar noqdaan oo ay hal dhinac u wada jeestaan oo digtoono dib u jeesan la isyiraaha ka mid ma aha maamulka khaasatan duruufta soomaaliya maanta jirtaahay waa curin iyo afkaar cusub iyo aaraa cusub iyo ra'yiyaal maxaanku rahda cusub curintaasina waa lagu kala duwanaanaya in la kala ra'yi duwanaadana wax dareena iyo ceeb ay leedahay ma laha noloshay ka mid tahay dadku inay kala ra'yi duwanaadaan laakiin kala duwanaanshaha sida loo xaliyo ayaa muhiima kala duwanaanshaha wuxuu keeni karaa in maxaanku yidhahday dee dhibaato iyo dhaawac iyo colaad xoog leh ay dhacdo iyo in kalsooni badan inta ka dhalata laysku sii kalsoonaada ilaa iyo hadda dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay mar allaale markii kala duwanaansha uu soo baxaba sida nidaamka sharciga iyo kalsoonida iyo soomaalinimada iyo isku tanasulka ay qabaan ayaan kusoo gudubnay haddana aadaan u aaminsanahay inaan ku gudbi karno arrintaas oo yani arrin lagu jabo oo dowladnimadu u burburto oo dhibaata ay ka dhacday inaanay noqon karin shalay waa la kala ra'yi duunaaday maanta waa la kala duwanaanaya berri waa lasii kala duwanaan karaa ma u arka aniga wax caqabadaho weyn oo cabsi oo walwal ah inay jiraan waan kala duwannahay ana ama anagoo kala duwanaan wada soconaynaa wada shaqaynaynaa ama kala duwanaanshahaasi waxaan ku dhammaystiraynaa dhaqanka soomaaliga ee suuban iyo xeerarka dalkeenu maanta uu leeyahay intii ee suurtagala inaan isticmaalno haddii aan la yidhaah
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada newyork ugu warramayay waryaheena daa-uud aweys waraysiga madaxweynaha oo dhammaystiranna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee idaacaddeenna caawa haddii ee beydmo
qarax sababay dhaawac ayaa xalay ka dhacay suuq ku yaala magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa
inta la og yahay qaraxani waxaa ku dhaawacantay dad kor u dhaafayo shan qof iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in dableydaasi ay lababam ku soo tuureen meel ay isugu yimaadeen dadka aan soomaalida ahayn oo ka ganacsanayay goob yar oo ganacsi ah oo ku taalla deegaanka loo yaqaana ingaamiya roor ee bartamaha magaalada gaarisa taliyaha ciidamada dembi baarista ee gobolkani waqooyi bari muuse iyeego ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in baaritaana ay ku hayaan ciddii ka dambaysay labada bam ee lagu soo tuuray dadka rayidka ee ku dhaqanaa deegaankaasi oo uu ku sheegay inay ahaayeen dad aan waxba galabsanin around eight uh, see uh, this one of selling uh, vegetables mm-hmm. and chips. That in our in another market.
arrinkani waxa uu dhacay xalay fiidnimadii abaarihii sideedda iyo barka fiidnimo waxauna ka dhacay suuq furan oo khudaarta lagu iibsado nasiib daro dadkii bambooyinka soo tuuray lama arag ciidamada ammaanka waa ay ku daba jiraan oo baaritaana ayaynu ku samaynaynaa guud ahaan ciddii ka dambeysay dembigaasi waxaa xusid mudan in deegaankaasi afar ka mid a ciidamadanada booliiska ay ku sugnaayeen oo roondo ku jiray balse arrinkan wuxuu dhacay daqiiqada gudahood daqiiqada gudahoodna waa ay ku baxsadeen muuse iyagoo ayaa sidoo kale shaaca waxa uu ka qaaday ina loo baahan yahay in shacabku ay kala shaqeeyaan soo qabqabashada dadka dembiilayaasha ee ku dhaqan gudaha magaalada gaarisa oo uu ku sheegay inay war badan ka hayaan shacabka ayaga shacabkana looga baahan yahay inay soo wargeliyaan ciidamada booliiska ee dalkani kenya muuse iyagoo ayaa sidoo kale shaaca waxa uu ka qaaday in dadaal badan ay ka gaareen kooxda o n l f ee ka dagaalanta gudaha dalka ethoobiya ee dagaalka kula jirto dalka ethoobiya inay ahaayeen kuwa ku dirirayay gudaha gobolkani oo uu ku sheegay in ay soo qabqabteen qaar badan oo ka tirsan from the issue of oil and left people who are having uh, who are killing themselves the public gave us them sida arrintii o n l f oo ahaa kuwo ku dirirayay gudaha magaalada iyaguna isdilayay waxa ay shacabka ay ku guulaysteen inay soo qabtaan nin bastoolad wata ayna soo xiraan waxaan doonaynaa shacabku in sidaas oo kale ay ugu istaagaan ayna soo qabtaan cid walba oo dembi ka geysanaysa gudaha nabadda ama ammaanku waa qof walba ayaa u baahan ammaanka ciidamada booliiska oo keliya ma ilaalin karaan dowladda dhexe iyo weliba dowladda countigani gaarisa ayaa guud ahaan waxay ka wada shaqaynayaan sugidda ammaanka maxamed faarax shire v o a gaarisa
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa shaki ka muujiyey jimcihii in weerarada cirka ee maraykanku horkacayo ee ka dhankaa kooxda daacish ee syriya iyo ciraaq aan looga adkaan karin kooxdaasi sida ay uga soo warramaysa magaalada new york wariyaha v o da margaret bashiir madaxweyne ruuxaani ayaa sidoo kale rajo ka muujiyey in su-aalaha ku xeeran barnaamijka nukliyeerka ee iiraan jawaabahooda goor dhow la heli doono maxamed colaad ayaa warbixintan soo jeedinaya master rawxaani ayaa sheegay in dunida looga baahan yahay inay dabar goyso argagixisada iyo ilaha uu dhaqaalaha ka soo galo laakiin waxa uu su'aal geliyey in duqaymo cirka ah oo bartilmameedsan iyo xitaa ciidamo lugta ah oo loo diro ay gaari karaan hadafkaasi A serious fight and a serious engagement to eradicate terrorism must be initiated.
dagaalku waa inuu noqdaa mid dhab ah oo si weyn laysugu howlo sidii loo dabarjari lahaa argagixisada buu yidhi waa inuu noqdaa dagaal ka qiro weyn waxa hadda socda waa in dhaqan ahaan lala dagaalamaa xagjirnimada laga hortagaa meelaha dhaqaalaha uu ka soo galo buu yidhi kuwa wax xagjireeya waa in laga hortagaa buu yidhi in qalabka iyo aaladaha dagaalka uu gaaro gacantooda isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada new york ee dalkan maraykanka oo uu uga qayb galayo shir madaxeedka sagaal iyo lixdanaad ee golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani waxa uu sheegay in iiraan ay ahayd dalkii ugu horreeyey ee ka jawaabay baaqii ka soo yeedhay dowladda ciraaq ee ku aadanaa in laga caawiyo dagaalka ay kula jirto mintidiinta daacish mase ruuxaani ayaa sheegay inuu shaki weyn ka qabay weeraradii dhowaa ee maraykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen baraha daacish ee syriya I have my doubts about the Syria portion of uh, these announcements. What is waxaan shaki ka qabaa buu yidhi qaybta siiriya ee baaqyada ku aadan dagaalka ka dhanka ah daacish waxaanan ogeyn buu yidhi waxa uu yahay hadafka ugu dambeeya ee laga leeyahay duqaynta cirka ah ee ka socota siiriya marka ay dhammaadaan maxaa xiga oo yoolku uu yahay oo la higsanayaa buu yidhi dhinaca kale wadaxaajoodyo la doonayo inay heshiis ku gaaraan iiraan iyo lixda dowladood ee dunida ugu tunka rooma ayaa sii socda dadaal la doonayo in wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay in heshiis kama dambaysta laga gaaro barnaamijka nukleerka iiraan inaan la dhaafin kaasoo ku beegan afar labaatanka bisha nofembar ee soo socota masar ruuxaani ayaa sheegay in wax horumar ah oo muuqda aan la gaarin toddobaadkan laakiin waxa uu rajo ka muujiyey inuu arko arrimahan oo xal waare laga gaaro I do think firmly that the Iranian nuclear issue has been dragged on for so long. And this is what I've waxaan u malaynayaa buu perceived in yidhi in the arrinta la meetings with xidhiirta other barnaamijka countries nukleerka including iiraan ay Iran.
muddo dheer soo jiitamaysay waxaanse ka ogaaday buu yidhi kulamadii aan la yeelanay dalal saraakiil iyo xubno ka mid ah dowladaha maraykanka ruushka faransiiska ingiriiska shiinaha iyo jarmalka in dhinac walba uusan lahayn dulqaadkii lagu soo afjari lahaa arrintan sanadkii lasoo dhaafay ayaa wadahadal qadka taleefanka ah oo uu master ruuxaani la yeeshay madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu qabsaday canaawiinta wargeysyada dunida iyo warbaahinta kale masar ruuxaani uu la hadlayey wariyaasha ayaa yidhi sanadkan ma jirin wax kulan ah oo aan la yeelanay maraykanka iyo wadahadal dhinaca taleefanka ah oo na dhex maray laakiin waxa uu sheegay in xiriirka labada wadan uu marka ugu dambeeya wanaagsanaan doono isagoo intaas ku daray in marka hore ay tahay in tallaabooyin loo qaado sidii loo gaari lahaa mustaqbal wanaagsan
maxamed colaad aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi waxaa magaalada new york inooga soo dirtay wariyaha v o eda margaret bashiir laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan dowladda maraykanka ayaa si xooggan u cambaaraysay hadal laga xumaadana ku tilmaantay khudbaddii madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas uu shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay taasuu ku sheegay in israa'iil ay dagaal xasuuq ah ay ka fulisay marinka khaza falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha igu helisa ayaa warbixintan inoo haysa isagoo shalay ka hadlayay kulanka guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka dalbaday cabaas in la sameeyo waqti sugan oo loo qabto kabixitaanka israa'il ee dhulka ay ka qabsadeen falastiin sidoo kalena wuxuu ku eedeeyey israa'il dembiyo dagaal in ay ku gashay intii uu socday weerarkii dhowaan ay la gashay xamaas maranka khaza
ولن نغفر ولن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العقاب waxaan maanta halkan ka وأكد cadaynayaa أمامكم inaanu ilaawi doonin أن الشعب cafin الفلسطيني doonin islamarkaana aanan u ogolaan doonin dembiilayaasha dagaalka in ay ciqaabta ka dhuntaan waxaan hortiina ka cadaynayaa in dadka reer falastiin ay ka go'an tahay xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan gumaysiga qabsaday ee sinjin nacaybka wada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka jen bazaki ayaa sheegtay in ereyadaas sii colaadeed ay yihiin kuwa aan markaasi wax soo saar lahayn ayna meesha ka saarayaan dadaalka la doonayay in lagu soo celiyo is-aaminaadii u dhexaysa labada dhinac master cabaas ayaa sidoo kale sheegay in uu u n-ka ama qaramada midoobay ka raadin doono qaraar ku aadan shaxda kabixitaanka israa'il ee dhulka ay falastiiniyiinta ka qabsatay aad iyo aad bay falastiin axmed iimaan u mahadsantahay warbixintaasi inoo soo diyaarisay haatanna haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan xilligan oo kale idiin soo gudbin jirnay ee hambalyada iyo heesaha waa barnaamij heeso iyo weliba tahniyadaha warqadaha xambaarsan waxaa inoo hayaa halkanna ka soo jeedinayaa ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashicuud
Thank you. waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahina waxaan ku bilaabayaa warqad si qurux badan loo soo qoray oo daabacan sida qaalibka waraaqa gacan ku qoran nama soo gaaraan hase ahaatee kombyuutarka laftarkiisa marka lagu soo qoraya ibraahina oo aad loogu kala xariifsan yahay kii gacanta qoristeeda ku wanaagsanaa unbaa kombyuutarkana ku wanaagsanaanahay soo maa waa tahay warqadan aadka u quruxda badan waxay ka timid waa warqad hambalyo dhalasho ah waxaana ugu horeeya abe maxamed cali raage iyo hooyo khadiijo cabdi cawaale iyo cabdulaahi cabdi cawaale iyo maxamed cabdi cawaale maxamuud cabdi cawaale axmed cabdi cawaale axmed cabdulaahi cabdi xasan cali raage cabdi cali raage daahir cali raage iyo axmed cali raage iyo abe cabdulaahi salaad aadan iyo hooyo faadimo nuur iyo yuusuf maxamuud foorshe iyo qumane faarax cabdi iyo nuur buulle maxamed iyo abuukar maxamed cali dhammaantood waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan baa la yidri lamaanaha kale ah ibraahina uu magacan uu igu cusub yahay waxa uu qoran yahay waa cabdikhariir maxamed cali iyo raxmo cabdulaahi salaad oo wiilugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada baa la yidhi hiliwa afar labaatankii bishii agost ee sanadkan waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi maxamed cabdikariin maxamed ducada caasho iyo daandure waa xaggii nabaale marka wiilkan loogu magac daray maxamed cabdikariin waxa uu dhashay lamaanaha kale ah cabdikariin maxamed cali iyo raxmo cabdulaahi salaad fartaa la yara carartay teebkaan u malaynayaa waxaan leenahay wiilkaasi ibraahin oo ducadiisana la yiri ibraahin iyo caashay hortaalla marka yaanan ku boobin waxaan leenahay allah ka dhigay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdisalaan ibraahim cali iyo xaatima aadan cumar iyo hooyo faadimo amiin abuukar iyo hooyo madiine isxaaq iyo caruurteeda iyo cabdiraxmaan cabdi abuukar iyo khaalid cabdi abuukar iyo daa'uud cabdi aamin iyo waxay yidhaahdeen cabdisalaan cabdi axmed iyo yuusuf macalin maxamed iyo yacquub macalin maxamed iyo waxay yidhahdeen kaltuumo macalin maxamed iyo jaaliyo macalin maxamed nasrudiin cabdiraxmaan iyo maxamuud xuseen iyo ugu dambaysta shaakiro cabdirasaaq xuseen dadkaasi waxay dhammaantood joogaan garawe kanada yurub talyaaniga isutagga imaaraadka carabta ah iyo waxay yidhaahdeen baydhaba iyo kenya waxayna taaniyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan aaba cabdirasaaq xuseen cabdi abuukar iyo waxay yidhahdeen hooyo maryan macalin maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baay wiilkaas waxaa loo bixiyay yidhahdeen shaafici markaa waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba anfacaa aamiin aniguna aamiin ayaan raacinayaa jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayohantida iyo deeqda alla haye haye ku jar hadalka ayaan dhegeystayaasha u sawada ibraahim maxay kula tahay miswaa ka daaya aan ku bilowno waa tahay ku jar hadalka waa codka fanaanka xasan aadan samater heestan waxaa horay ula qaaday ibraahim sida adiga iyo dhegaystayaal kale oo fara badan ay og yihiinba xiliyadaas waayawaayada usoo joogay heestani shankaroon axmed yuusuf sagal shankaroon baa la qaadaysay laakiin midani xasan aadan samater oo qura ayaa qaaday
Oh. hadalka ku jar jar hadalka hadalka kuba jar
waa tahay dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray farduuso maxamuud xasan iyo cubayd maxamuud xasan iyo xamza maxamuud xasan iyo waxay yidhahdeen xabso maxamuud xasan iyo xudayfe maxamuud xasan iyo cumar maxamuud xasan iyo sabriin maxamuud xasan iyo cabdixaafid maxamuud xasan iyo waxay yidhahdeen cabdira'uuf maxamuud xasan iyo cabdixakiin maxamuud xasan iyo mario maxamuud xasan iyo cabdiraxmaan maxamuud xasan iyo xidig yuusuf cali iyo cabaas yuusuf cali iyo maxamed yuusuf cali iyo cabdikariin yuusuf cali iyo shariif yuusuf cali iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer yuusuf cali iyo ilmo maxamuud xasan waxaana ay taaniyo dhalasho oo farxadle ay u dirayaan aabe maxamuud xasan kaariye iyo xaaskiisa zahro yuusuf cali oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho degmada yaaqshiid waxaanay leeyihiin ducada idinka le waaye waa tahay gabadhaasi waxaan ugu dicinaynaa in ilaahay ka dhiga tii soo weynaata ee wanaagsanaata ee soo barbaarta waalidkeeda iyo dalkeedana iyo diinteeda wax u tarta aamiin warqadanna waxay ka timid cali faarax gurey iyo maxamuud faarax gurey iyo xaawo faarax gurey iyo dhammaan ilmo faarax gurey baa la yiri iyo maxamed siciid faarax waa maxamed nayl buu ku magac dheer yahay iyo cabdiweli maxamed aadan ducaale hadal wanaaje buu ku magac dheer yahay iyo deeqa suudi tarabi iyo daa'uud maxamed faarax iyo jabarti cabdul maxamed iyo jaamac maxamed guuleed iyo kowthar cabdulqaadir jaamac iyo farxiyo jaamac salaad iyo khatro jaamac salaad iyo dhammaan reer jaamac salaad waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya gaar ahaan baa layidhi kalinka shanaad maraykanka yurub iyo meelo kaleoo dunida ka mida waxaanay iyagoo isku duubantahanid dhalasho u dirayaan maxamed faarax gurey iyo marwadiisa aamino jaamac salaad oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada gaalkacyo taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan aynu ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun afar iyo tobanka maalin talaada ah bay ahayd baa layidhi waaba lasoo calaamadeeyey gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maryan maxamed faarax waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqotii diinteeda dadkeeda iyo dalkeedaba anfacdaa aamiin annaguna aamiin baan raacinina heesta kale en dhegeystayaashaan caasha u soo qabanayna waa yeelo doono wayga daahdee dawadaydiiye daahday iyo diyaar gaarowada waaw maxaa tiri ibraahinow yay la doona yay la doona waa tahay marka ma u baahan tahay cid gurmad kuu fidisa mise dumarka kuma jiraan cidda kula doonaysa ayaa taas weydiinaysaa
waa tahay fanaanka waa shariif cabdalle baa tiri shariif cabdalle xuseen wandalaydahaydaabo wardaanahaygii dayaco oduhur walbana daharta aadunbaaban dulmehera dufankaanahaygu diilin daayar luulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya oy dahday ii diyaargaro adanku doonaya
duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii idayriye haygu dirin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya oy dahday ii diyaargaro adanku doonaya cishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo oo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu dielin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya hoy dahday ii diyaargaro adanku doonaya oo waxaan dumar didayo wara aadunban ka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygu deedin ila duuhul daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya hoy dahday ii diyaargaro adanku doonaya
ka hosla hadeeris noqon dadyahow andaha waado daaladeydee ayaadunbay daadiye dawaadeydii haydeelin daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga daahdee daanahaygiye dahday ee diyaarigaaro doonaya hoy dahday ee diyaarigaaro doonaya
waa tahay waa tahay fanaanka shariif cabdalla xuseen hadduuna maqlayuuna dhegaysanayana ibraahin owsalaan qaali ah baanu hawada u marinaynaa waxaan filayaa in waa hore lala doonay oo la is afgartay yaa, weliba heesta waxaa ku jirta melejanta diibaan kuu diyaarsha melejanta d gaari buu hasa maarta
melejanta dii gaari buu ahaa talyaaniga haye melejanta talyaaniga lagu sameeyey haye wuxuu leeyahay eh, melejanta dii aan kuu diyaariyey adigana sooma socotid aniga kuwaan soo gaara waxaa ka mid ahayd janta vintiquatro iyo iyo janta taranta uuna iyo janta taranta duwe iyo- iyo mirri fiore iyo waxaasaa lagu horreeyey waa kuwii kasii horreeyay waa tahay malaha kuwaasaa xilligaa iyo soo cas argente iyo waxaasaa soo gaarta adiga waaw waaw haa tahay dhinac waraaqaha mar kalean anba qaadno warqaddana waxay naga soo gaartay cabdicasiis ismaaciil iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdixaafid cali muxsin cabdicasiis ismaaciil iyo muuse axmed cali iyo zakariya cabdilcasiis ismaaciil iyo khaalid sheekh mubaarak sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan maxamuud barre iyo cabdiraxmaan saleebaan iyo waxay yidhaahdeen injineer yaasin xuseen maxamuud iyo injineer maxamed nuux cabdikariim iyo xasan yuusuf xasan cali maxamed ibraahim ismaaciil jabaan axmed faarax nuur waxaana ay jecel yihiin in ay halkan tahniyad iyo hambalyoba ay u diraan cabdixaamid aadan cabdisamed iyo caasho ismaaciil jaamac biixi oo meherkooda uu ka dhacay buuhoodle waxayna leeyihiin meherkaasi waxaan ha idiin horseedo guur khayr qaba oo aad nolol iyo ayatiin waxaan aad kala kulantaan aamin waxay warqadan ka timid hooyo muumino maxamed axmed iyo saciid maxamed cali iyo xaawo maxamed cali iyo xaliimo maxamed cali iyo maxamuud cabdirasaaq cismaan maxamuud fantastic wuu ku magac dheer yahay iyo faadumo yaasiin ciise iyo cabdisamed cali yuusuf iyo caaqil barkhad yaasiin ciise iyo maxamed yaasiin maxamed iyo warsame ciise waraabe iyo cabdi xirsi aadan iyo faadumo bucurde baa la yidhi iyo faadumo saciid maxamed cabdiqani saciid maxamed iyo maxamed cismaan saciid iyo deeqo cismaan saciid iyo cabdixakiin cismaan saciid iyo macalin maryan faarax gaacisho baa la yidhi iyo sidoo kale garaad yaasiin maxamed axmed iyo maxamuud maxamed axmed fardoole iyo axmed jaamac weyrax iyo sidoo kale aamine faarax aw cilmi warqadan ibraahin ow saddex waraaq oo lasoo duuduubo lasoo jamciyo Ah, dhammaantood waxay kala joogaan baa la yidhi dunida daafaheeda waxaanay tahnid aroos u dirayaan labada qof ee iscalmaday baa la yidhi ee kala ah warsame maxamuud cali weyrax iyo sawjadiisa qaaliga ah baa la yidhi zuhuur ciise arooskooda waxau ka dhacay baa la yidhi australia gaar ahaan magaalada melbourne taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskan ka dhacay australia ibrahim maxaa ku ducaynaysaa arooskiina aamin ayaan idin leenahay bashbash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba inaad kala kulantaana eebe waa idinkaga baryaynaa aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aaba xasan maxamed guutaale iyo hooyo ister axmed muuse iyo eeda muslimo cali maxamuud iyo aabe cabduqaadir axmed muuse iyo hooyo nimco cumar nuur iyo bakar xasan maxamed milano iyo cumar xasan maxamed saaxil iyo waxay yidhaahdeen cali xasan maxamed yare caashe xasan maxamed cuud iyo sabriina xasan maxamed iyo nafiise xasan maxamed iyo asma xasan maxamed dhammaana dadkaasi waxay taaniyad gaarsiinayaan maxamed xasan maxamed iyo naja cabdulqaadir axmed oo ku aqalgalay magaalada muqdisho degmada hodan waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin heesta xigta xaggaaga le waay caasho waa tahay ibrahim tannamaad iska qaadatid maya tan adiga inaad saarto waay waa tahay waxaan soo qabanayaa waayo waayo dadka la xusuusiiso lama dhihin oo dadka eh, bal dib xusuustooda ha loo celiyo waxaan soo qabanayaa heestal ku dhegeedu yahay hanqasho maxay kula tahay hanqasho yaa salaam waa garanayaa heesta soo socota waxay tahay haye waxaa ku luuqeynaya weliba fanaan cod degan lahaa allah u naxariistee cumar dhuulla cale
ولدكي عرشدا نوريو علي بس وقدي أزلنا مدير من دكو عودي وحدي وحعين بعين وضد دقي حيث عشبيني صومالي دا هذا حوري يقول عيبني أبصر سوا كونني اشتكي ليا بغواني كيلاري سلم جندو ماري تسجل هيا موح بدن حوت كاميرا راي اما هرا لسو چوچي يو قري قري سايو اوهو بلو قادي هذا الوالوالدك حتى حول يران idin la tahay aniga way hooge xibla markaad tidhaahdaan dawa soo hilganayaa abtersiyaa Thank you. qurux la daawado inuu cadni ku qancaayo ama idin wax qabanaysa oo lagu qaboobayo aniguba kasaan soo arkiyo baararkii mudane hablayo halkii qoomanay baa i qabatayne qalbigan bogsiinayayba racyiga siitayne qosolka yaryari waa waxa lagu qalbaysaane inaan eebahaydin qaryalasiina sidii aad go-ayga tihiyo macawsan goostay ama aad goji akhiriyo geeriga baaji gardarii maxaanina cabdiyey kaaga go-i waaye abjarsi waa koolamine ceshti keenaya bagwaani kimaare tani geegoomaariwaaye inayay awoodaysatay jidda amarkayga inayay abaalkan u galay gudi aqoon weydey inanyay intayda xun kabte fulinin eeshayda aramidan ihay iyo naxligan jiifa adhaxdayda urugadan badnaatee inta talla agahayga niyadaydan aaya xulle agaga dereentay ma ilaa waa nooluhu waxu yeelo admigee manta iga adkaato waqtigu dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray abti xasan sheekh macalin mahdi iyo mucaawiya xasan sheekh macalin mahdi iyo marwadiisa iyo wasaare cabdiraxmaan maxamed maxamuud iyo injineer sufyaan xasan sheekh macalin mahdi iyo canab xasan sheekh macalin mahdi iyo benyamin xasan sheekh macalin mahdi iyo waxay yidhahdeen eedo sacadiyo cumar axmed xasan waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan iyo cabdifataax cali axmed shariif iyo cabdiwahaab cali axmed shariif iyo sayid cumar cali axmed shariif iyo ismahaan cali axmed shariif iyo habaryar caaisho sheekh macalin mahdi iyo faa'iise maxamed warsame iyo ismaaciil maxamed warsame iyo ayayu shariifo xasan maxamed axmed iyo waxay yidhahdeen ayayu faadumo xaaji maxamed axmed iyo adeer maxamed cumar axmed xasan xaydar iyo adeer yuusuf cumar axmed xasan iyo maxamed cabdiqaadir maxamed biwaaye iyo waxay yidhaahdeen ishwaaq saciid nuur iyo raduuna yuusuf maxaad dhammaantood dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya kenya yemen iyo maraykanka waxayna tahaniyad gaarsiinayaan aweys xaaji cabdulaahi axmed iyo ismahaan axmed sharma ismahaan dhayman oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaana leeyihiin aqalgalkooda bashbashi barooq inay kala kulmaan iyo ubad qeyrqaba ayaan eebe uga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibrahin warqadana waxay ka timid dhammaan reer cabdi xasan oo kale ah baa la yidhi luul cabdi xasan ismaaciil cabdi xasan dahbe cabdi xasan asli cabdi xasan maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan deeqo cabdi xasan farxiyo cabdi xasan sayid cabdi xasan iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga baa la yidhi soomaaliya ethoobiya maraykan iyo meelo kale waxay tahnid u dirayaan walaalkood siyaad cabdi xasan iyo xaaskiisa luul ibraahim oo ay gabar igu dhalatay waddanka ethoobiya gaar ahaan magaalada adisababa bishu markay ahayd koob iyo soddonkii bishaanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi sharmaa ducadana waxaa la yidhi waa adinka caasho iyo ducada waa xaggiina baali ibraahim maxaa ugu ducaynaysaa waa soo gabadhaas?
ducaynaynaa waxaan leenahay gabadhaasi ha soo barbaarto allaha ka dhigo kii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda dhamaalkana wuxuu naga soo gaaray maxamed wariir iyo maxamed dheere iyo cali macalin maxamed iyo cali nuur cali iidow iyo cabdixakiin sheekh geesiga iyo cabdulaahi xaaji iyo isaaq xaash iyo xuseen borow iyo axmed geed miroor iyo cali wardheere oo ku magac dheer bay yidhaahdeen haja najran iyo maxamuuda jamike iyo ibraahim kusow iyo waxay yidhaahdeen nimco maxamed cali iyo firdowsa suuban xabiibo waxaa dadkaasi ay kala joogaan baydhabo garowe koonfur africa iyo germany iyo maraykanka waxaanay jecel yihiin inay taaniyad aroos halkan ka gaarsiiyaan ibraahim maxamed ibraahim aaran iyo waxay yidhahdeen firdowsa aadan isaaq hilowle oo ku aqalgala bay yidhaahdeen puntland magaalada garawe waxaana ay leeyihiin ducada xaggina la waaya arooskaas waxaan leenahay allah ka dhiga kii ay kala kulmaan nolol raaxo badan iyo bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo wiil iyo caan oo gabar iyo caan heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo xirayna ibraahim waa heesta halku dhageedu yahay leeleelka caashaqa heestaasi fanaaninta qaadaya waa aamine cabdulahi iyo waxaa ku lamaanay fanaankii cabdinaasir macalin siciid soo sax ma dhegeystayaasheenna iyo waxaan u kala baxaynaa casho heestaasi leeleelka caashaqa iyo fanaaniinta aamine cabdulaahi iyo cabdinaasir macalin intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markan lagio badi iyo lugiyo jirhkeeda midna aanan dhiqi jirin luquntohon gambiyo lama dooda mooye waa markaana lidi jirin sida xiid lamaana waa markii lahabeeniyo kala xiibtay lahaankeed cirka laaci odhan jiray dabadeedna lumi jiray waa markii lahabeeniyo kala xiibtay lahaankeed cirka laaci odhan jiray dabadeedna lumi jiray
labaatan jirayo adduunkaa lagdamayo walabiyo caadki haweynay ulaacdi labaatan jirayo adduunkaa lagdamayo walabiyo caadki haweynay ulaacdi caashaqo markuu lugiyo soco lo sidaan u raray bari lunkuygu dhigi jiray bahayga dheeriyo waa markuu ludiyo jiirka ladaab ahaan jiray igu dhigi jiray lafahayga dheeriyo waa markuu ludiyo jiirka ladaab ahaan jiray waa markii lahbeeniyo kala xibki lahankee cirka laaci oran jiray dabadeedna lumi jiraaye waa markii lahbeeniyo kala xiibti ilahankeed cirka laacay oran jiray dabadeedna lumi jiraaye
waayaha markiisiyo jacayligu lamaanba laasimay naftayda codka macaan ee fanaanada aamina cabdilaahi iyo ibn xariistii jannaha ka waraabiya fanaanka cabdinaasir macalin siciid heesta leeleelka caashiqa waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayey markana inagoo gabagabadii kusii siqayna haddii aan dib idiin xasuusiyo qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa dowladda soomaaliya ayaa lacag gaaraysa laba milyuun oo doolar dul dhigtay hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab axmed cumar abuu cubeyda cabdiraxmaan maxamuud tuuryare madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa v o e da u sheegay in hay-addu ay hal milyuun oo doolar siinayso qofkii ama kooxdii keenta xog sirdoon oo lagu qaarjinayo hogaamiyaha cusub ee al-shabaab tuuryare waxa uu sheegay in sidoo kale ay ballan qaadayaan inay laba milyuun oo doolar ay siiyaan qofkii soo sheega xog sababta in lasoo qabto hogaamiyaha al-shabaab si cadaaladda loo horkeeno maxkamad ku taala dalka masarna waxay dib u dhigtay ilaa iyo bisha nofembar xukunka maxkamadeynta madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak oo loo haysto inuu ku lug lahaa dilkii loo geystay dad mudaaharaadaya sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobanka kacdoonkii isaga lagu eriyey qaadiga oo hadlayay wax yar uun ka hor intii aanu dib loo dhigin dacwadda sabtiga maanta ah ayaa ka sheegay maxkamad si weyn loo buuxay oo ay goobjoogna ka ahaayeen madaxweynaha la eriyey in markaasi isaga iyo dacwad oogayaashuba aysan weli soo dhammaystirin dib u eegista dhammaanba eedaha loo haysta guud ahaan idaacaddeenii galabnimona waa naga intaa waa cabdicasiis iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.